بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن نكون حجرني كتابك علامة السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى waxaannu ku sii dhex jirnay shuruudu laa ilaaha ila allah ayaanu ku dhex jirnay casharkan wuxuu noqonayaa casharka shan iyo labaatanaad waxaanan ku sharaxaynaa su-aasha saddex iyo labaatan su-aashaas waxa uu yidhi sheikhu raximahullah maa daliilu ishtiraadi alqabuuli min alkitaabi wasunna maxaa u daliila in loo shardinayo oo ay shuruudda ka mid tahay alqabuul shuruudu laa ilaaha ila allah inay ka mid tahay alqabuulu waa isagiina yidhi shardigii afraad alqabuulu laha falaa yaruddu shay-an min lawaasimiha wa muqtadayaatiha marka maxaa u daliila buu yidhi waxa uu sheikhu yidhi jawaab qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi subxaana wa tacaala man lam yaqbal qofkii aan aqbalin kelimatu tawxiid kuwii aan aqbalin oo diiday oo ka gaaloobay allah waxa uu ka yidhi waa fii suurati saafaad uxshuru aladiina dalamuu waaswaajahum wamaa kaanuu yacbuduuna min duuni illaah fahduuhum ilaa siraadi aljaxiim waqifuuhum inahum mas'uuluun maa lakum laa tanaasaruun bal hum alyowma mustaslimuun ilaa akh ilaa qowlihi tacaala allah uu soo gaaray inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun marka dadkaas waa dadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku gaaloobay iyo kuwii ka horreeyoo nebiyado dhan ku gaaloobayba ilaahay waxa uu u yaboohay maalinta qiyaamaha waxaa la odhanayaa kulmiya kuwii daalimiinta ah waa dulmigana waa kii kufriga ahaa daalimiintii dulmiga la yimid oo waxa weeye gaalnimada la yimid iyaga iyo wa aswaajahum iyo xaasaskoodii ama ashkaalahum iyo wixii la mid ah kulmiyaa la leeyahy wamaa kaanuu yacbuduuna iyo waxay caabudi jireenba min duuni illaahi ilaahay ka sokow xaggee loo kulminaa fahduuhum ilaa siraadi aljaxiim waxa weeye waddada ku toosiya jaxiima waqifuuhum joojiya inahum mas-uuluun waxbaa la weydiinaya oo la yidhi maa lakum laa tanaasaruun maxaad isugu gargaari la-dihiin ilaahyadiinnii aada odhan jidheen way noo gargaarayaan waad caabudi jidheen maxaad ma idii gargaareen ilahay waxau yidhi bal hum alyowma mustaslimuun kabacdi markaas markuu ilaahay nooga sheekeeyey calacalkoodii ayaa waxa uu yii sababtii inoo sheegay waxaan ku kaliftay inahum kaanuu macalshaahidkuna waa halkan inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun haddii lagu yidhaahdo laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah way ka way ka kibri jireen way iskala weynaan jireen ma aqbali jirin waatay qurayshi lahaayeen inta la yaabeen markii la yidhi quuluu laa ilaaha ila allah ay ay yidhaahdeen markaa ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hadaa la shayun cijaab waatay diideen waxa weye markaa kibir iyo isla weynan baa u geeyey iyo inay iskala weynaadeen kalimatu laa ilaaha ila allah ayay iskala weynaadeen idan marka qofkii aan qabuul la imaanin oo aqbalin dee kuwaasuu gelaya oo waxa weeye waa iskala weynaad mar haddaad tiri laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah waa inaad aqbashaa ood ogolaataa wax alla waxa ay ku farayso lawaasimteeda ay keensanayso waajibaadkeeda kulli waa inaad ogolaatid wa oad u hogaansantid waayo sababtu maxay tahay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allah warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri waman yacsi allah warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina waxa weeye mar qofka mu'min hadduu noqday uu yidhi laa ilaha illa maxamed rasuulullah ilaahay rasuulku waxay xukumaan unbuu u hoggaansamaya wax kale oo ikhtiyaara ma leh weye marka aayadahaas waxay kutusayaan in ay tahay shardi min shuruudi laa ilaaha ila allah inay ka mid tahay alqabuulu in la aqbalo sidaa shiikhu u yidhi waxayna nafyinaysaa qabuulku isla weynanka iyo kibirka oo diidmo inaad la soo istaagtid oo raddi ku samaysid waa kibriya isla weynan ee aayad aayadahaas waa deliishaday shiikhu wuxuu kaloo deliishaday xadiidka imaam albukhaari iyo muslim ay warinayaan oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa nebigu wuxuu ka bixiyey xadiidka tusaale mathal buu bixiyey mathal dhulka bay dadku garanayaan mathalkana sidiisa waxaa loo keenaa oo darbul amthaalka loo keenaa qur-aanka iyo sunnahaba dadka caqligooda in lagu fahansiiya waxaan waxay garanayaan baa loogu mathalaya nebigu marka dhulka ay yiqiineen dhulkii abaartaa oo roobku ku soo da'ay oo roob ku da'ay fara badan sida uu u qaybsama dhulku ayuu nebigu dadkiina u qaybiyey oo yidhi sidaas saddex buu dhulkii u qaybiyey saddexna dadkiibaa u qaybsamaya marka dadkuna saddexdaasay noqonayaan sidaa dhulku saddex u noqday marka xadiidka aynu akhrino markaasaan sharaxaynaa waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam mathalu maa bacahanii allahu bihi min alhudaa waalcilmi tusaalaha allaha cilmiga iyo hanuunka uu ila soo diray tusaalihiisu wuxuu la mid yahay ka mathali alkayth alkathiir asaaba ardan roob fara badan alkayth waa roobka alkathiir fara badan asaaba asiibay ee ku da'ay ardan dhul ku da'ay dhulkii baa markaa saddex u kala baxay waxau yidhi fa kaana daa'ifatun fa kaanat daa'ifatun waxay midi noqotay waxa weeye naqiya fa kaana minhaa naqiyatun dhul waxaa ka mid noqday dhulkii naqiya dhul wanaagsan waay waa dhulka carasanka ah oo wax walba wanaaga ka baxo oo naqu ka soo baxo waa dhul carasan a wey ayaa waxa weye qabilat almaa biyihii bay aqbashay roobkii fa ambatat waxay soo saartay alkala kala waa cawska markaa naqu ama cawska iyo markuu qoyan yahay iyo markuu qalalan yahayba kala baa la yidhaahdaa waalcushba alkathiir cushbiguna waa markuu qoyan yahay oo caleentu qoyan tahay oo doogga ay tahay ayaa la yidhaahdaa cushbiga waa dooga waay laakiin kala-u waa wixii la daaqo xooluhu daaqayaan ama ha qalalaado ama ha qoyanaado cawskaas ila markuu qalalan yahayba xooluhu waa cunaane ayay soo saartay marka maxaa ka faa'iidaystay xoolihii baa ka dhergay dadkii baa ka noolaaday oo xoolihii ku ilaahay ku anfacay waayo xoolihii markay dhergaan caanaa laga helin oo hilib baa laga helin oo subag baa laga helin oo barwaaqaa laga helin oo dadka laftigoodiibaaba dee mirihii iyo wanaaggii iyo barwaaqadaas ka faa'iidaysanaya miyiga waad aragteen markii roobku ku doo barwaaqo markuu noqdo wanaagga uu leeyahay kaasi qaybtaasi dhulkaasi waa qaybta koowaad weeye qaybta labaad waxa weeye wa kaana minhaa ajaadiba waxaa ka mid ahaa dhul didib ah waa daa'ifatun ukhraa ajaadib waxa weeye ajaadibka waxa weye dhulka didibka ah oo aan biyuhu gelin laakiin amsakat ilmaa biyihii bay qabanaysaa waa meelaha harooyinka ah oo biyuhu galaan oo aanna ka soo bixin amsakat ilmaa biyihii bay qabatay fa nafaca allaahu bihi annaas dadkii baa ilaahay ku anfacay fa sharibuu biyay ka cabbeen wa saqow xoolihii bay ka waraabsadeen wa zaracuu beerihii bay ka beerteen idan waa faa'ida cadiima oo marka dhulkaasi faa'iido weyn buu dadku u leeyahy biyihii baa laga dhaansanayaa waxa weeye xoolihii baa laga waraabinayaa xareed baa ka buuxsamaysa waa lagu intifaacaya intaasoo bilood baa laga cabayaa harihii harooyinka meelaha biyuhu qabtaan laakiin iyadu naq ma soo saarto biyihiina ma liqdo taasina waxa weeye waa qeyb dhulkii ka mid a wa kaana daa'ifatun ukhraa qeyb kalea jirto saddexaad oo waxa weeye fa innamaa hiya qaycaanun buy nebigu qiicaanku waxa weeye waa dhulka ee dhagaxa ah oo waxa weeye sisibta ah oo biyuhuna aan kuu qabanayn naqna kuu soo saarayn buur dhagaxa dhakadeed haddii roob maantoo dhan ku daayo biyana kuu qaban mayso biyihii waa ka daadanaya ee ee naqna kuu soo saari mayso marka waa meel dhagaxoo sisib ah oo biyihiina ka daadanayaan oo wuxuu taraya jirin biyana kuu qaban mayso naqna kuu soo saari mayso saddexdaasay marka dhulkii u qaybsameen qof walboo caqlila waa garanayaa labada hore inay faa'iido leeyihiin laakiin ay sii kale faa'iido badan yihiin laakiin midkan dambe laa khayr fi wax faa'iidaa male oo waxba tari mayo roobkii ku daay maxay tahay marka tusaaluhu xaggee u socday wadalika manfaquha fi diin illaah waxaa tusaalahaasi yahay qofka diinta ilaahay fahmay wa nafaca allahu bihi nnaas ilaahay dadka ku anfacay facalima bartay diintii wa callama dadkii diinta baray oo wanaaggii u gudbiyey iyo waman lam yarfac ra'san qof aanba madaxiisaba kor ugu soo qaadin oon weligiiba diintiiba usoo hoggaansamin oo dhuganba baran dalabalcilmi samayn jahli halkaa isaga jira iyo waxa weeye eh, walam yaqbal aan aqbalin huda allahi aladii ursiltu bih hanuunkii ilaahay ila soo dirayna aan aqbalin xadiidka imaamu bukhaari iyo muslim ayaa warinaya waa xadiid saxiixa waxa uu marka marka uu sharaxaya imaamu nawowi raximahu llahu tacaala waxa uu yidhaahdaa dhulkii waxaa loo qeybiyey saddex saddex qaybood dhulkii ugu horreeyey oo ahaa qablat almaa fa ambatat alkala walcushba alkathiir waxaa dhulkaasi u dhigma dadka culummada diintii intay barteen oo ka dhargeen oo iyagu naftoodii ku anficeen oo ilaahay ku caabudeen bay dadkiina barayaan oo wanaaggii dadkii u gudbinayaan markaasay naftoodiina anficeen khalqigii ilaahayna anficeen sida dhulkii dabacsanaa intuu biyihii uga dhergay oo isagii biyihii ka dhergay wanaag u soo saaray oo dadka ku anfacay kaasi waa tusaalahaas oo kale ninka diinta inta bartay aan isagu ku camal falaynin laakiin dadkii baraya kaasina wuxuu la mid yahay dhulkii biyaha inta qabtay aan isagu intifaacsanaynin laakiin dadku ka dhaansanayeen marka wuxuu la mid yahay axaadiid kale ku tusaaleeyaan faynuustoo kale iyadii dab iyo olol baa ku baxaya dadkiina iftiin bay ka helayaan marka qofka diinta inta barta isagu markaa aan naftiisa ku anficin ee waxa weeye dadka keliya bara oo adduunyo ku raadinaya oo waxaa maanta laysku wada cayrsanayo oo waxa weeye diintii ilaahay ku tumanaya kaasi khayr ma leh waa laga yaabaa in dadkii wax ka faa'iidaystaan oo wanaag u sheego oo yidhaah war waxaas iska daaya waxaas sameeya waa dhici kartaa laakiin isagii baa naftiisii gubaya kan dambena dhulka dambe oo qiicaanka oo aan biyaha qabanayna wuxuu la mid yahay qofka diintii ilaahayba ka jeensaday oo jaahilka ah oo aan diin baranaynin oo aan isagu naftiisii wax tarayn ummaddiina wax taraynin oo jahligaa ku sugan kaasna waxaa la mida dhulka eberka marka qofka waxaa la rabaa marka jahligaasi labu u kala baxayaa mid islaam oo jahligiisa isaga jira iyo mid gaaloobo oo aan aqbalinba oo qeybta dambe lagu fasiro la yidhaahdo walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bih marka alqabuul halkaasuu kasoo deliishanayaa sheikhu marka qofka aan aqbalin oo qabuul la imaanin kelimatu laa ilaaha ila allah aan aqbalin oo aan raacin oo waxay faraysa la imaanin waxa uu ku sugan yahay qofkaasi dhibaato marka nas'alu llah asalaama walcaafiya ilaahay baan weydiisanaynaa inuuna badbaadiyo oo ducooyinkii nebiga waatay ka mid ahayd ilaahow cilmigaadna bartay nagu anfac oo waxa weeye cilmina bar cilman naafican waxa weeye cilmigu inuu cilmi naafican noqdo ayaa la rabaa ilaahay markaa nagu anfaco wixii cilmiga una baro inaanana dadka u gudbinana ilaahi hana waafajiyo aakhirana ku badbaadno walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin